allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi wاftax calayna bmacrifati اlcilm xasin akhlaaqna biاlxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo afraad min suurati الnisaa qaala allahu tacaala wاlmuxsanaatu min الnisaaءi ilaa maa malakat aymaanukum waxaa inoo soo dembaysay aayaddii looga soo hadlay dumarka loo diidan yahay ninku inuu guursado kuwo maxrama oo xagga nasabka iyo xagga ridaacada ka yimid iyo kuwo xagga musaaharada ka yimid waa innagii soo tirinay aayaddu intay sheegtay iyo intii sunnadu sheegtay intaba waxaa kale oo layska xarimay walmuxsanaatu halkaas bay ku cadfan tahay aayaddii hore xurimat calaykum ummahaatukum baa laydinka xarima aayaddaasaan soo qaadan waalmuxsanaatu ayaa laydinka xarima gabdhihii muxsanaadka ahaa ee mutasawajaadka ahaa la qabay oo min annisaa'i dumarka xaggooda ka ahaaday kuwii macnaha muxsanaadka la dhowray oo la qabay kuwaasna waa laydinka xarimay ilaa maa malakat aymaanukum midigyaalkiinnu waxay mulkiyeen mooyaane oo dumarkii la soo qafaashay ee dagaalkii jihaadka ahaa ee dhacay gaalada iyo muslimiinta dhexdooda dumarkii la soo qabtay kuwaa mooyaane oo kuwaas iyagoo rag lahaa oo gabdho la qabay ahaa markii la soo qafaasho istibrana la sameeyo riximkoodii la hubiyo waa u bannaan tahay raggii dumarkaas gacanta ku soo dhigay addoommay noqonayaan walow raggoodiiba daarulxarbi iyo gaaladiiba ha la jireen daarulxarbi iyo gaaladii daartoodii raggooda ha jireen halkaa ragbaha u jiro soo qafaalashadaa la soo qafaashay cismadii kaafirka baa go'aysa walaa tumsikuu bicisami lkawaafir iyadoo dhanka kale laga hadlay waa iyadii la yidhi dumarkii marka la qabay kuwaas raggaa qabeen oo gaalnimadii iyagu ku haray dumarkiina la soo qafaashay mooyaane gabdhihii la qabay waa laydinka xarima xaasaskaa dadku qabaan ninka looma ogola waa ka xaaraam ayib nikaax wax loogu sheegay haddii loogu nikaaxiyo ma xirmayaan ma jiraan gabar awal u nikaaxsanayd oo mutasawaje ahayd la qabay kitaaba allaahi calaykum haadaa fardu ullaahi calaykum kataba allaahu ilaahay baa qoray kitaaba allaahi ilaahay kitaabkiisa calaykum dushiin wa uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey raggiiow oo laydiin ogol yahay dariiq sharciya waxaa laydiin ogol yahay maa waraa'a daalikum kiinaas wixii ka soo haray dumarka intaa la soo tiriyey xurrimad calaykum ka soo bilow ilaa halkaankeen wixii ka soo haray baa laydiin xalaaleeyey an tabtaquu inaad dalabtaan biamwaalikum xoolihiinna inaad ku dalabtaan dumarkii dee xoola inaad ku raadisaan xoolaha waa maxay dee meherkii inaad bixin kadhaan meherkii inaad ku dalabtaan markaa meherkii bixin kadhaan muxsiniina xaalaatiin kuwa guursanaya mutasawijiin guursanaya hayra musaafixiina xaal aad tihiin kuwa zinaysanaya hayrkood musaafixiin kuwa manida cidlada ku quba hayrkood idinkoo ah oo manida cidlada lagu qubay waa dumarka zinada iyo waxa loogu tagayo oo aan ilmo iyo laga sugayn wanaag kuwaa hayrkood idinkoo ahoo manidiinnii meel xurmale u doonanayo muxsiniin ah oo hayra musaafixiin muxsiniina xaalaad tihiin kuwa muxsiniinae guursanaya oo hayra musaafixiina xaalaad tihiin kuwa macnaha manidii daadinaya qubaya amaba zinaysanaya kayrkood fama stamtactum wixii aad ku raaxaysataan bihi maagaba oo minhunna gabdhaha ka mida fa aatuuhunna waxaa siiya oo siiya ujuurahunna ujurooyinkooda fariidatan xaalay tahay ama fariidatan faradallaahu daalika fariidatan ilaahay baa arrinkaa faral yeelay maadaas fama stamtactum bimacnaa man weeye wixii aa ku raacaysataan bihi shakhsiga mankaasba oo minhunna gabdhihii ka mid ah faatuuhunna siiya ujuurahunna ujuurooyinkooda waa meherkoodii fariidatan farada allaahu dalika faradaha allaahu calaykum dalika fariida ilaahay baa dushiinna ku faral yeelay waa innagii soo marnay waaatu nisaaa saduqaatihinna nixla siin siiya waayo meheradoodii gabdhaha siiya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa junaaxa wax dembiya calaykum dushiinna ma ahaanin fii maa kii dhexdiis taraadaytum bihi ah iskala raali noqoteen min bacdi alfariidati fariidada dabadeeda wixii faralkaas laydinku faral yeelay dabadeed idinkii lamaanaha ahaa raggii iyo xaasaskoodii aa iskala raali noqotaan wax junaax iyo wax dembiya ma ahaanin oo gabdhihii hadday meherkii ay lahaayeen ridaan kulligiis ninkii ka cafiyaan ama qaar ka cafiyaan falaa junaaxa calaykum wax dembiya ma ahaanin waa inagii soo maraynay fain dibna lakum can shayin minhu nafsaa fakuluuhu hanii'an marii'a ayib waxbay iska beri yeesha ninkii ama ka cafiday isagii iyo iyadii midna dusheeda waxba junaax iyo dembiya ma saarna iyagoo keliya wax riday keliya maahee gabadhii oo aan meherka wada yeelateen baa ninkii maalan meherkeedii oo dhan wada siiy nis oo kale yeelan lahayd way kala tegayaan sow meherkii oo dhan buu siiy waxaa la mid ah isagii gabadha meherkii ayba ku lahayd waa fii maa taraadaytum bihi min bacdi alfariidati booba uga bese waxay lahayd ee ka badan booba siiy falaa junaaxa calaykum hadduu uga badiyo haddii intii laga dhigo hadday iyadu cafido hadday qaar cafido kullu waa la ogolyahay marka aayaddu waxay ku soo degtay sababu nusuulkeeda sida abi saciid alkhudri uu warinayo yowma awdaas dagaal maalintaasaan waxaanu soo helnay buu yidhi dad la soo qafaasho gabdha ah oo niman leh waxaan nacnay buu yidhi ka dhibsannay inaan gabdhihii ku duldhacno nebigaan weydiinna calayhi salaatu wasalaam markaasaa aayaddani soo degtay oo gabdhahaas ragga lahaa ee addoommada noqday waa idiin bannaan yihiin laakiin waa la hubinayaa raximkoodiioo waxa weeyaan waa in la istibre wax la yidhaahda la mariyo la hubiyo wey ayib marka dumarkii maadaama la tirinayey waxa weeyaan dumarkaas la tirinayo oo aynu aayaddii hore ku soo qaadannay haddana middaan lagu sheegay qayb ka mida kuwii la qabay la diiday walmuxsanaat baa la yidhi ixsaanka qur-aanka dhexdiisa afar macno buu ku yimid isagoo bimacna tasawuj ah sida hadda aayaddan walmuxsanaat waa gabdhihii la qabay wey mutasawajaadka ah isagoo cifan looga jeedana waa yimid oo muxsiniina hayra musaafixiin iyadoo xorriyada looga jeedana isla casharkaan ku qaadanaynaa xornimo looga jeedo waman lam yastatic minkum dawlan an yankixa almuxsanaat oo xornimo ah gabdhihii xaraa'irta ahaa wey xorooyinka aha iyadoo macno kale looga jeedana fa idaa uxsinna iyana isla casharka ah afartaa macne baa ixsaanka ku yimid baa layidhi qur-aanka dhexdiisa addoonsigu addoonsi casrigan jira ama dunidan dambe oo sidii addoonsigii sharcigu oggolaa aan ahayn baa jiraoo dad dad iska addoonsada sida ka dhacda waddamada qaar ka dhacday suudaan ardulxijaaz taas waa hayru sharci addoonsi sharciya maaha ayib waa dad xoroo la addoonsanayo wey la dhihi maayo sidii gabdhihii oo kale addoommada ahaabaa loola tacaamulaya ayib maadaama la yidhi wa uxilla lakum maa waraa'a daalik wixii ka soo haray intaas baa la idiin oggolaaday oo laydiin saamaxay maa waraa'a daalikum wa uxilla lakum maa waraa'a daalikum waxaa moodaysaa intaa inay ku dhammaatay gabdhihii laysku diiday marka waa inagii soo sheegnay gabar iyo eedadeed inaan la kulmin karin gabar iyo hooyada habaryarteed inaan la kulmin karin ee sunnadaa caddaysay waxaa ka mida ba yidhi wa min daalik gabdhahaas ninka aan loo ogolayn almudallaqatu alaaan gabadha saddexda lagu furay laa taxillu lisawjiha alwal ninkii hore xalaal uma aha ba yidhi waa tafsiirka weyn oo soddon iyo dhowrka mujallada xadaa'iq uroox warayxaan fi rawaabic culuumi lqur'aan sheekh maxamed amiin alharari wuxuu yidhi gabadha saddexda lagu furay ninkii horoo furay xalaalu maaha xataa tankixa zawjan hayrah ilaa ay nin kale soo madho gabdhaha la diiday waxaa ka mid ah nikaaxulmuctadda gabadha ciddada ku jidha waa arrin badan oo la doonayo maxkamadaha iyo culimmada wax nikaaxiyo iyo ee aad inay iskaga fiiriyaan dumarka laftoodu gabarh ciddada inay iska hubiso gabdhaha ciddada ku jira nikaaxoodu ma asaxayo lama ogola gabarh ciddo ku jidha inay guursato ama nin loo guuriyo ilaa ciddadeedu dhammaanayso waxaa hadda mashaakilaadka dhacay iyo ilmayaasha laysku haysto iyo ragga xaasaska isku haysta iyo waxaasoo dhan waxay ka imaanayaan ciddadaa wax la xidhiira ciddadii aan dhammaan ayib waxaa ka mida gabdhaha iyana loo diidan yahay ninka nin gabar xora qaba looma ogola gabar addoona inuu guursado isla dersigaan ku qaadan doonaa ayib waxaa ka mida gabdhaha ninka loo diiday dumar kale inuu guursado ee dumar kale xaaraan ka yihiin man kaana cindahu arbacu niswa afar dumaru qabaa xaruma calayhi an yatazawaja bikhaamisatin gabar shanaad inuu guursado xaaraam weeye taasna lama ogola waxaa ka mida gabdhaha laga xarimay mulaacanada licaan hadday ku kala tageen labadii qof waa cala taabiid rag iyo dumar labadooda hadday ka haraan isma guursan karaan intaasba waa ka mid ayib intaa markii la sheegay oo dumarkii hore sidaa loo raacshay waxa weeyaan iyadii baa la sii wadaa marka qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala in allaha ilaahay kaana wuxuu yahay wuxuu ahaaday yahay ahaana doonaa caliiman mid ku ogaal badan addoommada masaalixdooda xakiiman ilaahay weeyaan mid shay kasta meesha u laaiqaadhiga qaala tacaala waman lam yastadic qofkaan awoodin minkum xaaluu idinka idinka mid yahay dawlan hodantinimo dawlan saca iyo waasaca noqosh dawlan meher qofkaan awoodin qofkaan meherka awoodin an yankixa inuu guursado almuxsanaati gabdha xaraa'iroo xora almu'minaati ee mu'minaada qofkaan awood u lahayn gabar xur ah gabar xorra ah inuu guursado mu'minada fa mimaa malakad buu guursanayaa fayatazawaj ama fayankix wuxuu nikaaxsanayaa mimaa malakat aymaanukum midigyaalkiinnu waxay milkiyeen oo min fatayaatikum addoom gabdhihiinna fatayaadka addoommadiinna ah almu'minaati ee mu'minaadka ah gabdhaha a gacanta ku haysaan ee mu'miniinta ah ee addoommada ah baa ka kharash yareh gabdhahaasuu guursanaya wallaahu ilaahay baan aclamu ku ogaal badan biiimaanikum iimaankiinna ilaahay baa ku ogaal badan weeye macnaa innagu daahirkaan fiirinaynaa iimaan in uu jiro laakiin xagga sirta iyo hoos qalbiga qofku wuxuu ku hayso aaminsan yahay wallaahu yatawalla saraa'ir weeye ilaahay baa waxaa hoose tawallinaya oo og bacdukum dadyahu barkiin min bacdin barka kale xaggii ayuu ka ahaaday dhammaantiin haddaa addoomma tihiin haddaa xor tihiin haddaa kuwa hodana tihiin haddaa kuwa faqiira tihiin dhammaantiin nebi aadam ilmihiisa baa tihiin hal naf baa laydinka abuuray waxa weeyaan ha ka santaaginina isguursigiinna iyo gabdhaha laydin yidhi guursada waxaa laga yaabaa addoontaa laga santaagaya mid xorraha inay ka fiic inay ka khayr badan tahay addoontu ayib nasabka iyo abtiriska la fiirin maayee iimaanka muhiim ah bacdukum min bacdi ee fankixuuhunna nikaaxsada oo guursada gabdhahaas fatayaadkaas biidni ahlihinna ehelkood idankooda waa waxa weeyaan kuwa addoommada ah sayidyaalka leh idankooda ku guursada weeyaan sayidyaal bay leeyihiin gabdhahan addoommada sayidiyaalkooda ciidankooda ku guursanaysa gabdhihii xortaa maa kuwa la leeyahay fankixuuna biidni ahlin dee kuwaas iyana awliyadooda haba bixiso waa waa adilo kale ay leedahay laakiin hadda meeshaan fankixuuna biidni ahlihinna addoommaa laga hadlayaa waatuuhunna siiya ujuurahunna meheryaalkooda bilmacruufi si wanaagsan meherka markaad bixinaysaan qalbigiinoo diib ku ah idinkoo aan wax la haraynoo baksi samaynaynoo kala maaratay qayb qayb la haraynin baad bixinaysaan oo gabdhaha addoommada wixii aad siinayseen iyadana si wanaagsan u siiya ha yaraysanina waa addoomma ha dhihinnina ma mudna ha dhihinnina wax kala harinina sidaas sameeyo sayidyaalkooda waa loogu dhiibi karaa meherka laftiisa ayib muxsanaatin gabdhahaas waxa weeyaan baa guursanaysaan muxsanaatin xaal ay yihiin gabdha cafiifaad ah muxsanaad hadda cafiifaad bay ugu jidhaa meeshaan kuwa cafiifaad ah hayra musaafixaatin xaal ay yihiin kuwa zinadooda la jahraya hayrkood kuwa aan zinaysanayn manaa zinadooda zino iyo goboldhaaf aan muujinaynin walaa muttakhidaati akhdaan waday hoosaad saaxiib sireed kuwa u saaxiiba kayrkood xaal yihiin saaxiib hoose kuwa u saaxiiba saaxiib zino iyo xumaan ay ku saaxiib yihiin weeye kuwaan hoos rag kale oo xumaana isla sameeyaan aan hoos ku wadan kayrkood xaalay yihiin gabdhaha wanaagsan cafiifaadkaa ee saaxiibada hoosena aan lahayn waxaa jira korna waa ka asuran yihiin saaxiibo hoosena waa leeyihin kuwaasaa ladi akhdaan waa kuwaas saaxiibadaa weeyaan waa qof ninka waxaa layihaha asadiiq lilmar'a haweenayda midka saaxiibka la'ah in ay hoos u kala zinaystaan waa la diiday marka fawaaxishta oo dhan baa la xarimay iyo zinada maa dahara minhaa wamaa badan midda horeo iska muuqata hayra musaafixaat kuwa zinadiisa yaa iska muujinayo la jahraya oo zaaniyaadka la yaqaan iyo walaa muttakhidaati akhdaanin kuwa hoos u sinaysanaya labadaba zinada waa la xarima fa idaa uxsinna markii la ixsaaniyo oo guur iyo zawaaj ay muxsanaad ku noqdaan oo la dhowro oo la guuriyo fa in atayna hadday la yimaadaan markaa ka bacdi bifaaxishatin xumo hadday la yimaadaan fa calayhinna gabdhaha addoommada ay zinada la yimid dushooda waxaa ahaaday nisfu maa cala almuxsanaati gabdhaha muxsanaadka ee xaraa'irtaa dushooda wixii ahaa kala barkiis oo min alcadaabi jeedalkiya gabadha xortaa hadday sinaysato iyadoo aan guur hore soo marin boqol jeedal baa lagu dhufanay halkaana maa calalmuxsanaati muxsanaadkaas xornimay ugu jidhaa oo dad baa muxsanaadyadaas iska dhex galaanoo markii la fasirayo siyaalo kale iskaga dhex galaan markaa boqolkii lagu dhufanayay barkiis oo kontona nisfu maa calalmuxsanaat oo min alcadaabi cadaabku waa jeedalkii lagu dhufanayay midda xortaa barkeed baa lagu dhufanaya gabadhan adoonta xaggii rajmiga ka waran gabdhaha xortaabaa rajmiga wax ku leh markii shuruuddii la helo gabdhaha addoommada waxba kuma leh leanna rajmigu waa nafkagoyn nafkagoyntuna wax kala barmayoo la kala bari kara maaha laakiin jeedalku waa wax la kala bari karo konton iyo konton baa laga dhigi karaa ayib qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi daalika arrinkaa oo addoomma guursigaas limanba u ahaaday khashiya ka cabsaday alcanata zino oo minkum idinka idinka mida qofka zina ka cabsaday inuu zina ku dhaco gabar xorana aan awoodin meherkeed waman lam yastatic minkum dawlan meherkii xoradana aan awoodin qofkaas buu u ahaaday lannaas waxa weeyaan gabadhaas addoonta guursigeeda dhibaatooyin badan bay lafteeda ka imaan karaa marka waxaa keliya loo ogolaaday qofkaa zinada ka baqaya alcana waa dhib qofka ka baqay zinada iyadaa dhib ah marka qofkaasaa loo ogolaaday leanna ilmahan hadhow waxaa iska qaadanaya gabadha addoontaa qofkii lahaa sayidkeedii waxaasa iska qaadanaya amar kale gabar ku shaqaynaysa weeyo iyadoo ninkii qabay la joogtaba sayidkeedu amraya safar u diraya meeshay doonaan aadayaan awaamir kale gabar ku shaqaynaysa wey ilaahay wuxuu yidhi wa an tasbiruu inaad sabidhaan baa khayrun lakum idiin khayr badan oo haddaa gabadhii xorta ahayd awoodi weydaan addoontaanna inaad ka sabidhaan saan ilmihiinnu addoon u noqon inaad sabidhaan baa idiin khayr badan macnaha weeyaan oo xataa kuwaan addoommadaa faraha ka qaadaan wallaahu ilaahayna hafuurun waa mid dhaafid badan raxiimun ilaahay mid naxariisasho badan weeyaan subxaana wa tacaala masaa'il baa marka meeshaan ka baxaysa masaa'ishaas waxaa ka mid ah gabdhahaas addoommada ah kuwa zaaniyaadka ah oo waday hoosaadka ama saaxiibbada hoose leh iyo kuwa la jahraya labada nooc oo ay zinadu tahay rag zinada la jahra baa jira iyo gabdho la jahra kuwo qarsada iyana waa jiraan ayib marka intuba waa khatar waa labada nooc labada noocba waa la xarimo kuwa isqarinaya oo sida qarsoon ula imaanaya iyo kuwa soo bandhigaya intaba waa la diiday waxa weeyaan marka jaahiliyadu waxay samayn jireen waxay dhihi jireen zinada muuqatabaa xaaraana laakiin zinada qarsoon dhib ma leh saasay qabeen markaasaa labadii noocba waa la xarimay labadii noocba waa la xarimay midka siriga ah iyo midka calaniga ah iska muuqda labadaba labadiiba waa la diiday waxaa jiri jiro kale ibnu cabbaas wuxuu leeyahy gabdhaha jirkooda ka ganacsada calamo gudguduudan bay meel ka mudan jireen boorar si loo ogaado guryahan inay degan yihiin waxa lagu haya laaboorku wuxuu tilmaamaa waxa meesha yaal dukaanka waxa yaal gabdhahan inay xumaan sameeyaan awgeed calankaas guduudan bay ka taagayaan caadadaas wuxuu leeyahay shiikhu ilaa hadda dunida meel bay ka jidhaa waxaa lagu arkay bilaad suudaan bilaad alxabasha bilaad suumaal waxaa jiri jiray meelo guryo xumaan lagu sameeyo oo waxyaalaha muskirka ah ama khamrooyinka ama muskiraadka loo isticmaalo ayna joogaan dumar xunxun oo xumaan ka sameeya haddaba meelaha intaa la sheegayo oo khamrooyinka iyo waxa isku dhex jira iyo dhibaatooyinka waxaasaa waxa soo jiidaya oo rag iyo dumar baa yeelan kara ayib labada arrimoodba waa la joojiyey walaa taqrabu lfawaaxisha maa dahara minha wamaa badan wuxuu yidhi wahaadani nawcaani faashiyaani fii bilaadi lifranji faranjiga wadammadooda aad bay ugu faafeen iyo wadamada waa wadamada gaalada iyo wadamada wadamada gaalada ku daydaba waxaa dhacay buu yidhi wadamo waaweyn oo dad muslimiina joogeen sida masar jabuuti suumaal bacdu bilaad ilhind waxaas baa waxaa la arkay waxyaala noocaas ilaa dowladaha qaar gaaraan inay ruqso iyo shati iyo ogolaansho siiyaan meelaha xumaanta lagu sameeyo arrimo khatara marka weeyaan haddaan ruqso la siina oo iyagu iskood isku soo shacsaaraanna ama ay la xiriiraan meelaha waxbaahiye iyo waxaas waa wixii iska muuqda boorkii maxaaba ka daran maanta qofka xumaanta inta samaynaya isisawira ama video issameeya ama public isdhiga waa wixii oo iska muuqda weeyaan waa kaasa waxyaas labaduba waa kaas marka sheekhaani wuxuu yidhi fayaa lahaa min musiiba alla maxay musiibata fa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun dad muslimiina dhexdood oo xumaantaasi ka dhex socoto musiibo aad iyo aad u weyn weeyaan taasna masaladaas ku qabanaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yuriid allahu ilaahay wuxuu doonayaa liyubayina ilaahay inuu caddeeyo lakum idinka idiin caddeeyo sharaa'icda diinta iyo masaalixda arrimihiinna meelaha masaalixdooda wayahdiyakum buu ilaahay doonayaa inuu idin hanuuniyo sunan aladiina kuwii sunnooyinkoodii iyo waddooyinkoodii min qablikum idinka idinka horreeyey oo yaaina ka horreeyey ambiyadii ilaahay saalixiintii iyo dadkii wanaagsanaa ee in lagu dayda ay ahayd wayatuuba calaykum buu ilaahay doonayaa inuu idinka toobad aqbalo wallaahu ilaahayna subxaanahu wa tacaala caliimun ilaahay waa mid ogaal badan xakiimun ilaahay mid xakiima weeyaan fii tashriici jidaynta ilaahay axkaam jidaynayo ilaahay waa ku xakiim subxaanahu wa tacaala wallaahu ilaahay yuriidu wuxuu doonayaa an yatuuba calaykum ilaahay inuu idinka toobad aqbalo waa la soo ceshi ilaahay inuu idinka toobad aqbalo ayib dunuubtii iyo macaasidii markaa ka toobad keentaan ilaahay inuu idinka toobad aqbalo wayuriidu ladiina kuwiina waxay doonayaan yattabicuuna ashahawaati shahawaadka dabagelayay an tamiluu bay doonayaan kuwa xunxun fajarada iyo faasiqiinta iyo kuwa belada ka shaqeeya waxyaalaha macaasida ah waxay doonayaan an tamiluu inaa iilataan mayla maylan cadiima iilasho weyn inaa iilataan xaggee laga iilanaya hal mar xaqa inaa ka weecataan hal mar seedka iyo waddada inaa gashaan baadilka iyo xumida xumaha iyo fisqiga dadka xumaanta sameeya waxay jecel yihin waxay cabbaan in lala cabo waxay sameeyaan in lala sameeyo halkaa inay hal mar dadka waddadaa qaadaanba iyaguna rabaan waxaa la yidhi yuriidu allahu ilaahay wuxuu doonayaa an yukhafifa inuu fududeeyo cankum xaggiinna ilaahay inuu ka fududeeyo subxaanahu wa tacaala axkaamta sharciga wixii fudud oo aad tadbiiqin kardhaan inuu ilaahay idiin jideeyo buu ilaahay doonayaa waquliqa alinsaanu insaankiina waa la abuuray daciifan xaal loo yahay insaankaasi mid daciifa oo taag daran muxuu caajis ka yahay insaanku hawadiisa inuu khilaafo oo naftiisa ka adkaado oo si qumman u hogaansamo daciif buu ka yahay ilahay kaalmihiisa inuu siiya mooyaane subxaana wa tacaala shaydaan iyo naf iyo hawaa lala xidhiiriyey marka insaanku waa xaal iska laasimaayo wakhulqa insaanu daciifa waa iskaga insaan kastaaba waa iska iskaga waxa weeyaan dabeecaysan yahay weeyaan bini aadamka ambiyada ilaahay iyo macsuumiinta iyagu waa meeshooda darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab